أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuratu lanfaal ka mid ah qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey zaxfan mutasaaxifiina xaal aad tihiin idinkoo isku siqaayo oo isu gurguuranayo falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabada ha u jeedinina waman axadkii yuwalli jeediyo him iyaga u jeediyo yowma-idin maalintaa zaxfiga iyo rigrigashada iyo isu soo siqidda ay dagaalka muslimiinta ee gaalada safkeeda uu joogo qofkii u jeediyo duburahu dabadiisa u jeediyo ilaa mutaxarifan mid xeeladaysanayoo tabaysanayo xaal uu yahay maahee liqitaalin dagaalku u xeeladaysanaya inuu yahay maahan ow amase mutaxayizan mid dunmayo inuu yahay maahane ilaa fi'atin koox u dunmayo faqad xaqiiqe ahee baa-a wou laabtay qofkaasi biqadabin bowla laabtay caro carada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wama-waahu meesha uu u dunmaayana jahannamu jahannamo waaye wabiisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado waxaan soo haynay ama suuraddu ay ka hadlaysay aayadihii tan ka horreeyeyna ay ku saabsanaayeen qaswatu badrin iyo sidii ilaahay subxaanahu watacaalaa mu'miniinta uu u guuleeyey oo uu ugu taageeray malaa'igtii malaa'igta siduu rabbi u amray inay xoojiyaan mu'miniinta quluubtooda ay xoojiyaan taasaa marka noo soo dambeysay waxaa ilaahay sidaa u yeelayana waxaa naloo tilmaamay inay inay tahay gaaladii oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa khilaafeen cadaab adduunyana ay taas u tahay cadaab aakhirana marka uu sugaayo marka alla wuxuu yidhi halkan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aad la kulmaysaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey zaxfan zaxfan marka icraabteeda in la xaaleeyo yaa loo badan yahay waxaana laga xaaleynaa saaxibulxaalka noqonayo faacilka iyo mafcuulka labadaba laqiitum faacilka waa tumtaas mafcuulkiina waa aladiina kafaruu labadoodaba marka xaalad zaxfi bay ku jiraan iyo isu soo siqiday ku jiraan zaxfigu marka waa gurguurashada iyo isku soo siqidda waay marka idinkoo labadiinna kooxba xaal aad tihiin kuwo isku soo siqaayo oo safka dagaalka marka lagu jiro kuwanna kuwanay kusoo siqaayaan kuwanna kuwanay usoo gurguuranayaanay kusoo siqaayaan marka zaxfanta in labada laga xaaleeyo faacilka iyo mafcuulka way fiican tahay faacilka keliya laga xaaleynaana waa la yidhi mafcuulka keliyana waa la yidhi waxaa kaloo ku bannaan masder in laga laga laqbeeyo oo la yidhaha yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii laqiitum aada la kulmaysaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey tasxafuuna ilayhim zaxfan idinkoo markaa yacnii aada u gurguuranaysaan ilayhim xaggooda aada u gurguuranaysaan zaxfan gurguurasho sidaa marka iyadana waa loo icraabay laakiin sida horaa iska wanaagsan oo fududna falaa tuwal hadday sidaa marka ay jirto maalinta ay saa jirto falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabadiinna ha u jeedinina waman qofkii ama axadkii yuwallihim u jeediyo iyaga yowma idin maalintaa safka lagu jiro duburahu dabadiisa qofkii u jeediyo marka duburahu baa la cabiray dahrahu lama dhihin ninka dhabarka u jeediya lama dhihin duburahu baa la yidhi meeshii dahriga in la dhaho laga rabay culimmada marka waxay leeyihiin cadala can dikri dahri ila aduburi mubaalagatan fi ltaqbiixi waaddami foolxumaynta iyo eedda meeshaa ka raacayso qofka ayaa aada loo foolxumaynayaa markaasaa dubur la isticmaalay wahada annawcu fii cilmi اlbayaani yusama atacriid cilmulbayaankana waxaa loo yaqaanaa tan oo kale tacriid sarbeeb waa sarbeeb tacriid waxaa kaloo bacduhum yusamiihi liimaa qaarkoodna iimaa ay ku sheegaan iimaa janjeersi waxaa laga soo janjeersaday lafdigii yacni afka u roonaayo dahri iyo dubur waa kala waa kala roon yihiin kii waxaa la isticmaalay xumaa sababtuna waxay tahay taqbiix iyo meeshaas mo waa maqaam laga rabo in arrintan la fool xumeeyo fool xumo inay tahay ayaa la rabaa in lagu tuso markaasaa sidan la isticmaalayaa waman axadkii yuwallihim yuwalli u jeediyo him kuwa gaalada u jeediyo yowma idin maalintaa safka lagu jiro duburahu dabadiisa u jeediyo ilaa mutaxarifan xaal uu yahay mid xeeladaysanaya maahani mutaxarifan laba macnoba waa laga macneeyey muncatifan mid soo laabmayo mustatridan mid xeeladaysanayo tabaysanayo oo mushrikiinta marka u xeeladaysanayo sidaas qof ah maahani xaaladda marka qofku haddii uu dib u baxo isagoo marka xeeladaysanayoo dagaalka u xeeladaysanayo dembi ma laha oo faqad baa-dan isaga uma taalla kaas mid marka waa kaas mutaxarifanna waa xaalo ilaa mutaxarifan xaal uu yahay mid laabmayo ama xeeladaysanayoo tabaysanayo liqitaalin dagaal u tabaysanayo xaal uu yahay maahani ow amase mutaxayizan mid dunmaayo ay mundaman ku dunmayo ilaa fi'atin koox intii ka u dunmayo maahane yacni xaalow koox u dunmaayo maahane marka labadaa laga reebo mutaxayizan ilaa fi'atin marka fi'ada ayaa laga wadaa kooxda laba laba macnaa fuqahadu ay ka ay ku sheegaan jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin fi'ada waxaa laga wadaa hiya alxaadiratu lilxarbi kooxda dagaalka ku jirta markaas yani dagaalkiibuu dhinac uga jiraa meelbuu ka baxay eeg isla eeg kale oo isla dagaalka ah dad kaleoo muqaatiliin oo isla dagaalkaas ku jiro eeg kale joogo ayuu u dunmay xaggooduu aaday fi-adu marka waa fi-ad dagaalkaas xaadirku oo ku jirto wa qiila waxaa la yidhi alfi'atu fi-ada halkan lagu sheegay jamaacat lmuslimiin muslimiinta jamaacadooda waay aynamaa kaanuu meel walba ha joogeen ninku haddii uu marka intuu ka baxay safkii uu ka cararay jamaaco muslimiintii ka midoo meel kaleba joogto hadduu xoojinayo u dunmaayo wax dhiba ma laha iyada sidaana fi-ada waa lagu macneeyo faqad baa-a biqadabin yacni aw mutaxayizan ilaa fi'atin fi-adu marka ama kooxdu inay dagaalka xaadir ku tahay shardi maaha culimada qaarna sidaasay qabaan ayb oo meeshaa marka waxaa laga qaatay xadiidkii ibnu cumar radia allahu canhu uu yidhi kunnaa fii jeyshin ciidan baan ku jirnay bacahanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaana diray faxaasa annaasu xaysatan dadkii waa dideen waa ordeen orod ayay ordeen fanhazamnaa waan jabnay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah naxnu lfaraaruun madiinay soo galeen marka markaasaan nidhi rasuul allow kuwii cararayaan nahay annaka qaala waxau yidhi nebiga bal antum lkaraaruun kuwa rogaal celinayaa tihiin idinku ana fi'atu lmuslimiin aniga muslimiinta fi'adooda kooxdoodaan ahay mar haddaad aniga i isoo gaarteen ood cadow biirinin oo aydan cadowga biirinin ood aniga isoo yacnii xaggayga aada soo aadeen ma tihiin buu leeyahay dad cararaye karaaruun ayaa tihiin kuwo cadowga ku rogaal celinayaa tihiin saasuu yihi xadiidkaas iyana marka waa laga qaataa masaladan labadaa marka qofkaan ahayn oo u daba jeediyo maalinkaa dabadiisa gaalada u jeediyo safka dagaalka lagula jiro faqad xaqiiqe ahe baa-a wou la laabtay qofkaasi biqadabin caro ayuu la laabtay carada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa ma'waahu meesha uu u dunmaayo u hoyanayana jahannamu jahannamo waayo wabiisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado aayaddan marka alkalaamu fii hadihi alaaya waxay tahay aayaddaani muxkama miya mase waa mansuuqa xagga xukunkeeda muxkama miya mase waa mansuuqa abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq wuxuu aayaddan ka yidhi fii hadihi alaayati halaathatu aqwaal aayaddan saddex hadal ayaa ku jirto kow hiya mansuuqatun waa mansuuqa qaar baa marka iyagu sidaa yidhi aayaddu waa mansuuqa ayb ta labaadna marka waxa ay tahay maqsuusatun liahli badrin maqsuusa ma aayaddu mansuuqa maahanoo lama nasakhin laakiin reer beder bay gaar ku tahay liannahaa fiihim nasalad ayagay kusoo degtay abu saciidin alkhudri baa saa sheegay inay kusoo degtay iyaga cikrimo iyo taabiciin badanna waxay yidhaahdeen reer beder bay aayaddaanu la hadlaysay waayo hadday nebiga ka tagaan meel kale oo ay biirinayaan maba jirinba waagaas marka rasuulka iyo asxaabtiis unbaa la ahaa hadday marka nebiga iyo asxaabtiisii ka cararaan oy ka tagaan oo ay markaa yacni xaggey aadayeen cadow unbay aadayeen meel kale ma jirtaba maadaama meel kale aynan jirin ayaa waxay leeyihiin aayaddu waxay maqsuuso ku tahay reer beder waayo beriga hadday nebiga ka cararaan meel kale ma biirinaynin cadow iyo iyo waxaa un ishaayey rasuulkii iyo saxaabadiisa oo tiro ahaan aada u yar dayib meel kale ay aadayaan maba jirtaba hadday maka aadaanna maka muslimiintii maba haystaan qowlkaana marka waa qowlka labaad kan saddexaadna waxaa weeyaan hiya muxkamatun wa xukmuhaa baaqin ilaa yowmi alqiyaama qowlka saddexaad wuxuu leeyahay waa muxkamo aayaddan xukunkeeduna waa baaqi ilaa iyo qiyaamaha waa baaqi qowlkaasina marka ibnu cabbaas ayaa sidaas qabo qofka marka de mansuuqa waxaa yidhi cataa bnu abi rabaax waxaana lagu nasakhay buu yidhi qowluhu tacaala in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi-atayn aayadda soo socotaa lagu nasakhay buu leeyahay waa maqsuusana xasanulbasri iyo cikrimo ayaasaa yidhaahdeen oo xasan baa waxaa laga hayaa inuu yidhi laysa alfiraaru min aلzaxfi min alkabaa'iri kabaairta ka mid maahan buu leeyahay xasan inamaa kaana fii ahli badrin khaasatan reer bederuu khaas u yahay buu yidhi ayb qowlka saddexaadna waa qowl bni cabaas abu jacfarna qowlka saddexaaduu rajaxay isagaana raajix ah oo aayaddu waa caam xukunkeeduna waa baaqi ilaa qiyaami saaca mansuuqana ma aha sababtaynan mansuuqo ku ahayn waxay tahay aayaddu waxay ka waramaysa waa waciid waciidkuna waa khabar nasakhuna khabarka ma galee axkaamtou galaa haddii khabar la sheego ee jannaad jirta naaraad jirto hebel qofkii waxaa sameeyey jannou galaa qofkii waxaa sameeyey naarow galaa maba la nasakhi kara taas waayo haddii la nasakho beenay noqonaya marka wixii hore kii horaa been noqonayo marka baabu naskhi marka usuulka laga hadlaayo waxaa la yidhaahdaa axkaamtou ku gaar yahay haddaad aragto akhbaar waa la nasakhay laleeyahayna macno xugun ayay wadataa waxa nasakhuna xugunkoo ku dhacaa ayb tanna hadda marka meeshaanina waa waciid amar iyo nahyi hadda meeshaan kuma jira waciid unbaa la sheegay waciidkaasina waa khabar saa darteed naskhi ku dhici maayo ayb markaa nasakhu ma xoog badna takhsiiskana abu saciid laga wariyey waa sax reer bederay kusoo degtay aayadda laakiin waa caam xukunkeedu alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab takhsiisku wuxuu xoogaa qariino ka dhigan karaa mar had xilligii beder haddii rasuulka sala allahu calayhi wasalama laga tago cid kaloo la aadaya awalaysan jirin aan ahayn cadowga meeshaas marka reer beder sidaasaa loogu gaar yeelayna waa la yidhi sida aan tilmaamayba almuhim aayadda marka inay muxkamo tahay xukunkeeduna baaqi yahay yaa xoog badan rasuulkana sala allahu calayhi wasalama waa tii kabaa'irta uu ku daray watawallii yowma azaxfi in la jeesto maalinta zaxfiga iyo labada safka laba cadowga iyo muslimiintu markay safka ku wada jiraan oy isku siqayaanoo safka lagu jiro qofka inuu jeesto waayo muslimiintu baqdin gelina meeshaas waxayna ka mid taha meelaha uu waaji dagaalku uu caynan waajib yahay mar haddaad safka adigu tagtay safka iskagama laaban kartid oo haddaad ka laabato waciidkan baa qofka ku dhaboobaya ama ku dhacaya ayb macaanidaas baa marka aayadda ku jirto markay muslimiinta ee gaalada saf jihaada ku jiraan oo ay dagaalamayaan labadan qof unbaa loo ayaa loo baneeyey ka koowaad waa nin dagaal u xeeladaysanayo ka labaadna waa qof fi-a iyo koox buuxinayo oo aan dagaalka ka baxaynin ee koox ayuu markaa yacni u dunmayaa waxaa kaloo lagu daraa aayadda alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa aayaddaas oo aayadda waxay sheegtay alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibuu mi'atayn wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayni biidni illaah yani boqolkii waa inay laba boqol iska celiyaan kunkiina laba kun marka culimada aayaddaas waxaa laga fahmaa bay dhaheen wixii ka badan labalaab haddii markaas la cararo dembi ma aha oo maalan gaaladii baa saddex laab afar laab muslimiintii ku ah xagga tirada mar hadday xaaladaasi ay jirto marka waxaa bannaan qofku inuu markaa haddii kooxdaa tirada yar hadday cararaan oy baxaan wax dhiba ma laha oo dembi ma gelayaano aayaddan marka maku dhacaya hadday tira ahaan labalaab ka badan yihiin intay labalaab yihiin waa la dagaalama oo safka lagama carari karo laakiin hadday aada usoo buuxiyaan cararitaanku yacni habaadka iyo sugnaanshadu waajib ma aha in la sugnaado haddii laakiin ay sugnaadaan oo ay dadaalaan waa fiican yihiin khayr iyo wanaag bay marka ku dadaalayaanoo idinma bannaana meesha ma taallo ayagoo boqol ah kun waa la dagaalami karaan laakiin ayagoo boqol ah markay kun saf kula jiraan hadday ka cararaan waa u bannaan tahay cararkaas bacdi ahlilcilmi oo uu ka mid yahay ibnulmaajishuun ayaa wuxuu meeshaan qurdubi wuxuu leeyahay wahunaaka firqat minhum ibnulmaajishuun anahu yuraaci adacfa walquwata walcuddata awoodda iyo tirada iyo tayada iyo tirada iyo tayada labadaba waa la fiirinaa bay leeyihiin oo hadday taye ahaan aada uga badan yihiin xagga tayada tiradu yaynanba ka badnaanin ee labalaab hadday markaa sug ay ka tagaan sugnaanshadu ay cararaan ma dambaabayaan ayay leeyihiin a'imadaas aayaddan marka macaanidaas baa ku jirta falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum falam taqtuluuhum ma dilin maydnan dilin idinka walaakina allaha allaase qatalahum dilay wamaa ramayta ma tuurin oo ma ganin id waqti ramayta aada gantay walaakina allaha allaase ramaa ganay waliyubli wafacala allahu dalika alla sidaa ayuu yeelay liyubliya inuu u nicmeeyo almu'miniina mu'miniinta inuu u nicmeeyo minhu min aldafari waannasri gargaarka iyo guusha xaggeeda inuu uga nicmeeyo balaa-an nicmo nicmada oo xasanan wanaagsan aada u wanaagsan in allaha alla samiicun mid maqlid badan waaye ducadiinna maqlaayo caliimun ogaal badan oo xaalkiina ku cilmi badan ayb aayaddan marka sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa markii ay dagaalka ka soo baxeen soo dhammaaday ayaa nin saxaabada ragga ka yacni kaana arajulu yaquulu qofku wuxuu dhahayay ana qataltu fulaan hebel anaa dilay wayaquulu laakharu midlahu ka kalena hebel anaa dilay muslimiintii saasay dhahayeen fanasalat ilaayatu aayaddaa soo degtay marka oo waxaa la leeyahy war libintan aada idinku isa siinaysaan ka jooga idinku maydnan dilina ilaahay baa dila malaa'igta allah idiin keenay oo idiin soo diray malaa'igtii gurmadka idiin noqotay allah idiin soo diray ilaahay baa guusha idinka siiyey marka xaqiiqatan waxaa wax dilay oo guusha keenay waa alle marka idinku sidaa ha yeelinina macnuhu marka falam taqtuluuhum antum kuwaas marka quraysh ee meeshaa lagu dilay idinka ma dilin biquwatikum awooddiinna kuma idnan dilin oo waa idinka badnaayeen raganimo iyo markay tahayna dad dagaal yaqaan waa ahaayeen walaakina allaha qatalahum allaase dilay binasrihi iyaakum gargaarka uu idiin gargaaray buu alle ku dilay wa taqwiyatihi lakum iyo xoojinta oo alle idin xoojinayo aayaddu marka saasay kusoo degtay sabab nusuulkeedu uu ahaa falam taqtuluuhum fa'da marka waa lirabdi iljumal jumalkay isku xiree fa'daani ee jawaabu shardi hadda yacni ma aha falam taqtuluuhum ma aydnan dilin idinka falam taqtuluu ma aydnan dilin hum gaaladii beder idinkula dagaalamaysay walaakina allaha allaase qatalahum dilay allah dilayoo binasrihi buu ku dilay idinkuna biquwatikum maydnan ku dilin wamaa ramayta ma tuurin id waqti ramayta aada gantay kolkaad yacni ma ma genin kolkaad gantay walaakina allaha allaase ramaa ganay meeshaan marka wamaa ramayta id ramayta ramyi ganid waa la anfiyey waa laga diiday nebiga sal ll l slam inuu ganay waa laga anfiyey midna marna waa loo sugay wamaa ramayta ma geninaa layidhi id ramayta kolkaad gantay warkaas marka sidee macnihiisu uu noqonaa labada ramyi ayaa kala duwan midka la anfinaayana waa macno kan la sugaayana waa macno kale ganidan la sheegaayana markii safkii iyo dagaalkii la galay ayuu nebigu ciid yar qaatay gacanta ku qabsaday markaasuu ciiddaas saa u sayray shaahat ilwujuuh ayuu yidhi ciiddii ayaa marka waxay gashay mid kasta oo gaalada kamida indhihiisa ayay dalaq tiri marka waxa nebiga laga anfinaya waxay tahay ciiddaa yar yartaa oo nebigu ou sayray oo ou ganay adiga ma gaarsiininaa laleeyahay dadkan tirada badan indhahooda kun nin indhahooda adiga kuma shubin ma gaarsiinin adiga id ramaytana waa maxay waa ganistaas uu sameeyey ficilkii yani wax waa tuuray laakiin tuuristaas inay indhaha yacni gaaladii ay wada gaarto taas adiga awooddaada ma ahayn awooddaada waxay ahayd middaan una aada gacanta ka tuurtay bis meeshaa marka macnahaasaa ku jira aayaddanna waxaa daliishada jabriyada firaqa qadarka ku dhuunsan waxaa ka mid a qolooyin iyagu aaminsan ama qabo bani aadamku ficil inuusan lahayn wax ficila inuuna lahayn bani aadamka oo waxay leeyihiin waxaan afcaal aan samaynayna waxa samaynaa waaba ilaahay taasna waa quluwi haddii la yidhaha afcaasha aan sameynayn o dhan ilaahay baa sameeya haddii la dhaho macnaheedu wuxuu noqonayaa afcaasha aan sameyn waa sujuudeynaa annaga waa rukuucaynaa ilaahay maa sujuudaya maya addoonka waa wax sujuudaya sujuudayay tilmaan u tahay addoonka aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman aa laleeyahy soo ma arkeysa waxa sujuudayo ficilkaa sameynayo waa addoonka haddii laakiin la yidhaha ilaahay baa ficilka addoommada afcaashoodana ilaahay baa sameeyo arrintaa ilaahay meel ka dhacay ku tahay waa maroo marka yacni kii wanaagsanaa ficilkuu sameynayay sujuudda ee addoonnimada tusaaya in ilaahay loo nisbeeyaa imaanayso ilaahayna ma sujuudo waayo isagaa loo sujuudaa ee isaga ma sujuudo ficilada xunxun ee tuugnimada iyo dilka xaaraanta iyo dhaca iyo boobka iyo zinada ma waxaa la leeyahay ilaahay baa sameynaya walciyaadu billaah maya waxa sameynaya waa addoonka addoonkaas ayaana tilmaan looga dhigaa azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin addoonkaa tilmaan looga dhigaya ilaahay tilmaan waxaa loogama dhigi karo ayb meeshaa marka hadday sidaa tahay ficilka addoonku sameynayo haddaan nidhi addoonkaas sameeyo ficilka uu ikhtiyaarkiisa addoonku ku sameeyo isagaa lagu tilmaamaa waxa sameynayaa waa isaga haddaan dhahnay nisbada ilaahay ku leeyahay waa maxay marka ilaahay isagu waa khaaliquu ka yahay waa khaaliq adiga iyo ficilkaaga ilaaha idin abuuray koonkaani ma ka dhici karaan wax ilaahay ounan abuurin koonkaan ma kor yaalno marka afcaasha makhluuqa yaa abuuray haddii lagu yidhaha allah allahu huwa alkhaaliq yaa sameeyo oy tilmaan u noqonaysaa oy ku qumaysaana addoomadaa sameeyaan afcaasha hadday zino tahay ninka zinaystaa sameeyey tuugnimo hadday tahay saariqaa sameeyey ilaahay marka muxuu ku leeyahay adiga allah ku abuuray ficilkaagana qudrada ilaahay kama dhexbaxayo allah abuuray ficilkaagana marka khalqiga iyo samayntu laba macnay kala leeyihiin koonkaani marka haddii la yidhaha addoonka ficilkiisa asagaa samaysto oo abuurto macnaheedu waxay noqonaysaa ilaahay khaaliq kale oo koonka la maamulo oo la abuuray baa jiro saxna maahan sidaas marka aayaddan qolada horaa qabsanayso waxay leeyihiin wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ramyigii ilaahay baa isu nisbeeyey nabiyullaahi maxamedna waa laga anfiyey oo waxaa la yidhi adiga waxba ma tuurin allah tuuray ayaa layidhi marka ficilkaan samaynayna ilaahay unbaa samaynaya gaalnimada ka dhalatay mataqaan marka meeshaas gaalnimo foolxunaa ka dhalatay ibnu carabi waatuu yidhi yacni fakulu kalaami اlbariyati kalaamuhu sawaaء calayna nahruhu wa nidaamuhu waxa makhluuqu ku hadlaan oo dhan hadalkii ilaahay waa yidhi gabay iyo geeraar labadaba ninkan caytamaayo waxa caytamaya ilaahay miyaa marka bal fiiri subxaanaka hada buhtaanu cadiim waxaa kaluu yidhi haddana addoonkii maadaama ficilkiisa addoonku ficil male ilaahay baa wax walba sameynaya maadaama uu leeyahay ayuu haddana wuxuu yidhi alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukallafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon ma ogi buu yidhi yaa mukalafa labadooda ilaa wixii dhammaa ficil afcaashii addoomadoo dhanba wuxuu ka dhigay ficil ilaahay buu ka dhigay balaayaadkaasaa ka dhashay marka soo ma arkin dad iska hadlaayo oo awoodo ilaahay leeyahay sheeganaya oo wuxuu leeyahay wa amri amrullaahi in qultu kun yakun amarkaygu amar ilaahay waaye kun haddaan dhaho waa iska ahaanayaan wax walba mid dhahayo soo ma arkin kun fa yakuun sheekh hebel la siiyey sheekh hebel kun ayaa la siiyey mid dhahayo soo ma arkin barnaamijka uu ku dhisan yahay kan waxaan waay ibnu carabi barnaamijkiisi wuxuu leeyahay qofka mararka qaar dadku waxay ku hadlaan yani ayada ay shaksiga iyo ilaahaybaa intay isla falgalaan qofkaan hadlaayo adig arkaysid isaga maaha waxa hadlaayee allaaba ka dhex hadlaayay leeyihin markaasaa war waxaani waa maxay markaa tiraa lisaanululuuhiya ku hadlaa iska dhaafuu kuleeyahay weligii darajo markuu gaaro wixii ilaahay ku hadli lahaayou ku hadlaa buu kuleeyahay been badana marka waxa ilaahay ku hadlaa mau ku hadlaa addoonkan miskiinkan nebi xataa waxa nebi maxamed ku hadlaayey oo waxyigaa kuma hadli karaan yani cid kale kuma hadli kuma hadli karto yacni inaan akhrinayn oon sheegayna maahane wixii nabiyullaahi maxamed la siiyey cid kaloo la siiyey ma jirta bani aadama marka nebigaan jecelnahay dad fiicanaan nahay ahlu khayr aan nahay yaysan ku sirin muxuu nebiga ugu yaalaa ninka saa ilaahay u caynayo subxaanahu watacaala wamaa ramayta ma ganin idu marka aayaddaanay keeneen aayaddanna waxaa loogu jawaabay ficil nebiga loo sugay aayadoobu ku jiraa id ramayta soo lama dhihin idan waxa wax tuuray waa rasuulka sal اl slam walaakina allaha ramaa ilaahay tuuristiisuse macno kale tuurista nebiga maahane macno kale waay waxa midda allah tuuray laleeyahay macnahaasuna wuxuu yahay ciiddaas yarta ah in la gaarsiiyo dadka adigu qudradaada kuma gaarsiinin waay ee rabbi baa gaarsiiyey aayadda saasaa mufasiriintu ay u fasireen waliyubliya lmu'miniina waliyubliya marka laamkaani waa tacliil wuxuuna ku tacalluqayaa bimaxduufin muta'akhirin ee waliyubliya almu'miniina alle inuu u nicmeeyo mu'miniinta minhu min aldafari guusha xaggeeda uga nicmeeyo balaa-an nicmo nicmada oo xasanan wanaagsan inuu ugu nicmeeyo ayaa facala dalika alla uu sidaa u yeelay waxaa kaloo la yidhi waliyubliya laamkani wuxuu ku tacalluqayaa ramaada waawguna marka waa lilcadfi taqdiirkuna wuxuu noqonayaa walaakina allaha allaase ramaad ganay liyamxaqa alkaafiriina si uu gaalada u tirtiro ayuu u ganay waliyubliya almu'miniina mu'miniintana uu ugu nicmeeyo ayuu u ganay markaa marka ramaadaan ku tacallujina haddaan saa u icraabna labada icraab ayaa ku bannaan in allaha alle samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan oo axwaashiina ku cilmi badan dalikum waana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin alamru arrinku dalikum kii naas waaye waclamuu ogaada ana allaha alle muuhinu kaydi lkaafiriina gaalada shirqoolkooda kii daciifinaya ku daciifinaya waayo alle ayb marka jumlada waana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin waclamuu baan usoo qadaraynaa annada iyo wax ka dambeeyana iclamuudaas labadeedii mafcuul waayo alamru arrinku dalikum kiinaas waayo laydiin sheegay arrintu waa saas wa ana allaha waclamuu ogaada ana allaha alle muuhinu kaydi lkaafiriina gaalada hagartooda iyo shirqoolkooda kii daciifinaya waay muuhinu kaydi lkaafiriinana waa la akhriyey waxaa kaloo la akhriyey oo ibnu kathiir iyo naafic iyo ahlu basra waxay akhriyeen muwahinun muwahinun kaydalkaafiriin muwahinun ku daciifinaya waayo alle kaydalkaafiriina gaalada shirqoolkooda kayda marka waa macmuuloo muwahinuntaas wasfiga abaa mafcuulu bihi ay u tahay ayb oo saasaa marka inta kalena waxay akriyeen marka muuhinu kaydilkaafiriin bitakfiifi wtanwiini ilaa xafsa muuhinun kaydalkaafiriin ay akriyeen inta kale saddex ara xarafkan saddex qiraaa ku jirto muuhinu kaydilkaafiriin oo xafso akriyey muwahinun kaydalkaafiriina oo ibnu kathiir iyo naafic iyo abu camar ay akriyeen muwahinun kaydalkaafiriina ibnu kathiir oo qaariga maka reer maka naafic oo reer madiina xirmiyaan iyo ahlu basro oo abu camar kayda kaydadana waa kor dhigeen ayb inta kalena muuhinun ayay akriyeen oo tanwiinsan muuhinun kaydalkaafiriin yani intaa wixii kasoo haray xafso oo muuhinu kay oo isu idaafeeyey muwahinun kaydalkaafiriina oo ibnu kathiir iyo naafic iyo abu camar akriyeen inta kasoo hartay xamse iyo kisaa-i iyo ibnu caamir iyana waxay akriyeen muuhinun kaydalkaafiriin macna ahaanna waa isku in tastaftixuu faqad jaa-akum lfatxu in tastaftixuu haddaad xugun dalabtaan ood ilaahay ka xukun dalabtaan faqad xaqiiqeehe jaa-akum waa idin yimid alfatxu xugunkii baa idin yimid wain tantahuu haddaad ka joogsataan ood ka hartaan kufriga iyo dibindaabiyada fa huwa intihaagaas ka hariddaas ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan wain tacuuduu haddaad noqotaan oo aada u laabataan kufrigii iyo waxaad wadeen nacud annagana laabane oo ilaahay owliyadiisa waa u gargaarayaa nebigiisa iyo asxaabtiisa walan tugniya ma deeqayso cankum idinka xaggiinna fi'atukum jamaacadiinana yacnii kooxdiinna iyo ishaysadkiinna iyo jamaacadiinna shay-an waxba idin deeqi mayso walow kahurat haba badnaato wa ana allaha waclamuu ogaada ana allaha alleh maca almu'miniina mu'miniinta macooda inuu ahaaday ama walamru arrinku waxaa weeyaan ana allaha alleh maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooda inuu yahay sidaa ogaada aayaddan sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa markay soo baxeen quraysh ayaa abujahl oo maalintii beder wuxuu yidhi markay kulmeen isagay mu'miniinta allaahuma aqطacunaa liraxm ilaahu keena raxim gooyn badan wa aataanaa bimaa lam nacrif oo la imaansho badan wax aanaan garanayninna la yimid faaxinhu lghadaata maanta baabi' yani wuxuu leeay kii qaraabada gooye labadeenna koox yacnii kan qaraabo gooyska ah wax aan la aqoonin la yimid maanta gam ka dhig baabi' fakaana huwa almustaftixu calaa nafsihi marka abu abu jahl wuxuu noqday mid naftiisa habaaraayo manays oga isagoo isla quman yahay mararka qaar marka qof qalloocan ayaa ismoodo qof aan qof toosan buu ismoodayaa markaasuu habaar gamayaa habaarkiina isagaa tilmaantiisa iska leh waa tan oo kale hadda ayb intaas oo marka maanta dhan daalim uu habaarayaa wuxuu leeyahay daalimiinta allaha qabto isagaana daalim ah waa dhacdaa marar badan waayo dulmigu wax la yaqaano waayo shareecaduna ay reebtay qofkii isagoo dulmi kasta ku dhacayo dadka xuquuqdooda aan gaarsiineynin waajibaadkii ay dadka ku lahaayeen aan siineynin takaaliif waajib aan ku ahayn uu dul saarayaa haddana wuxuu isu haystaa cadli inuu yahayoo daalimnimo isuma haysto oo ficnaan buu marka isku tabayaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo kuwa daalimiinta ee dadka dhibaaya allaha qabto isagaana dadkii dhibaaya waa tii oo kale tan marka in tastaftixuu haddaad guul dalabtaan haddaad xugun dalabtaan istiftaaxu marka waa st yani dalab lxukmi oo alfataax carabtu alfataaxu waxay dhahaan alqaadi midka dadka kala saaro marka istaftaxtu xugunaan raadiyey in tastaftixuu haddaad xugun ka dalabtaan allaaha allow faqad xaqiiqe ah jaa-akum waa idin yimid alfatxu xugunkii xugunkii alle waa idin yimid faqad jaa-akum xukmu llaahi baa idin yimid xukunka allena waa inuu ilaahay nebigiisa u gargaaray ilaa isagaa xaqa ku socdaye qaraabogoyn markay noqotona abujahl iyo yaa ka dulmi badan yaa ka qaraabogoyn badan asxaa dadkii tolkood ahaa markay ilaahay keliya hala caabudo dhaheen bay ka saareen magaaladoodii maalkoodii bay bannaysteen caruurtoodii iyo xaasaskoodii bay ka celiyeen inay gaaraan hijradii bay ka hor istaageen dulmi iyo qaraabogoyn ayagaa ku sifaysnaa wain tantahuu haddii aad ka joogsataan ood ka reebtoonaataan xumaanta aada la imaanaysaan fa huwa intihaaga iyo ka joogsiga ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin fiican inaad ka hartaan baatilkan ee xumaantan aada ku socotaan baa idin wanaagsan wain tacuuduu haddaad noqotaan ood u laabataan xumaantiina nacud annagana noqonnee oo waxaanu u laabanaynaa inaan kuwa idinka idinka soo horjeeda aan libin iyo guul siino walan tugniya ma deeqayso cankum idinka xaggiina fiatukum jamaacadiinna shay-an waxba idiin tari mayso tiradan iyo isbahaysigan aada samaynaysaanna waxba idiin tari mayso walow ka hurad haba badato wa ana allaha walamru arrinka iyo shanigu wuxuu yahay ana allaha alleh maca almu'miniina mu'miniinta macooda inuu yahay oo mu'miniinta uu la jiro marka tilmaam buu ilaahay maciyadiisu marka tilmaana lagu helaa maciya khaasa waayo midaani muuminiintaa marka la siiyey waa intay tilmaantaa iimaanka intay ku taagan yihiin ulaa-ika hum lmu'minuuna xaqan sow sooma marin sifaadkaas mu'min dhaba lagu noqdo qofkii leh ilaahay baa la jiro haddii ilaahay uu la jirana cidka adkaanaysa ma laha yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha warasuulahu walaa tawallow canhu waantum tasmacuun yaa ayuhaa hooye aladiina kuwii aamanuu rumeeyow adiicuu ateeca allaha alla ateeca wa rasuulahu rasuulkiisii ateeca walaa tawallow hajeesanina canhu rasuulka xaggiisa haka jeesanina daacada rasuulka haka jeesanina walxaal antum idinka oo tasmacuuna aada maqlaysaan idinkaoo yacni kuwa maqlaya aada tihiin ood maqlaysaan haka jeesanina walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina qaaluu yidhi samicnaa waan maqalnay walxaal hum iyaga oo laa yasmacuuna aan maqlaynin yacni aan ku intifaacaynin maqalkooda waay iyagoon maqalkooda ku intifaacaynin labadan aayadoodna maadaama jihaad iyo laga hadlayo daacada rasuulka ahmiyaddeeda daacada alle iyo daacada rasuulka ahmiyaddeedaa naloo sheega aayadahan dhanba maqaasid waaweyn bayna aayadahan dhowrkan aayadood ay ka warramayaan maqaasidaa marka la ysku soo duuduubana waxay tahay liibaan oo dhan waxaa lagu gaaraa daacatullaahi wa rasuulihi dhib oo dhan iyo shaqaawo iyo foolxumo iyo xumaan oo dhanna mukhaalafada la khilaafo alle rasuula lagu gaaraa dalika biannahum shaaqu llaha wa rasuulahu yaan soo marnay waman yushaaqi llaaha fa ina allaha shadiidu lciqaab halkanna marka waxaa nala tusa waxaa nala amrayaa daacatu rasuul daacat ullaahi wa rasuulihi ayaa nala amraya xadiidkii nebigana waa tou ahaa inamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim haddaad aragta dad dhibaato qabo oo dhibaataysan meeshan laga galay daacatullaahi wa rasuulihi ma hayaan haddaad aragta dad liibaanay daacatullaahi wa rasuulihi bay hayaan laakiin mararka qaar liibaantan isku si loo fahmaynin nin baa wuxuu u haystaa nicmo o dhan inay tahay ninka aan ka welwalaynin wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo ciddou iyo inuu shahwadiisa farjiga gud gudan karo ninkii markaa caloosha wuxuu ku shuba haysto farjigana meelow markaa yacnii shahwadiisa kaga guta haysto nicmo o dhan intaas u haystaa markaasuu wuxuu ku leeyahay oo gaaladan ilaahay iyo rasuulkiisa may adeecsan yihiin waa kuwaana adduunyada isaga raaxaysanayeen laakiin xaqiiqa waxay tahay liibaan iyo sacaado marka la yidhaha ma haystaan mase ma haystaan qofkii ogaa og qofkii iska macrifo sadxiya u leh oo aan wax badan ka fahmaynin ma garan karo ayagu waa isgaro karaan yani haddii la su-aalo qof kasta waxaan is leeyahay yani mid walba ama kan madaxdaa ha noqdo ama kan kan clinarka oo dhulka xaaqa ha noqdo dhammaantood mid walba waxbaa ka maqan haddaad su-aashid marka wuxuu ku leeyahay war noloshaan dhib iyo qaxar iyo shiddo waayuu ku leeyahay oo adiga shiddada ku haysataa maxay tahay shaqaad haysataa waa caafimaad qabtaa adiga madaxaad tahay adiga maalqabeenaad tahay maya buu leeyahay dhibka adduunku waa badan yahay darooga isku ilowsiina marka darooga inuu isku ilowsiiyo kubad iyo banooni fiirsashadiisu isku ilowsiinayaa haddii maskaxdiisa uu la tashto waa wareer wareer iyo walbahaarow ka qaadaa ninkaas sacaado miyuu haystaa iyo liibaan marka liibaan ma meeshaas marka liibaantan uuna isku si loo aqoonina liibaanta dhabta daacatullaahi wa rasuulihi bay ku jirtaa aayadahan marka macnahaas ayna barayaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow adiicuu adeeca allaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisii adeeca oo maqla walaa tawallow ha jeesanina canhu can daacati rasuuli haka jeesanina rasuulka xaggiisa walaa tawallow ay walaa tatawallow ta hal ta aan la guuliy canhu can irasuuli rasuulka xaggiisa haka jeesanina walxaal antum idinka oo tasmacuuna dhegaysanayo waxyigii baad maqlaysaan sunnadii nebigaad dhegaysanaysaan haka jeesanina idinkoo wax maqlaaya marka maanta dad badan waxay u taagan tahay sunnada rasuulka iyo axaadiidta rasuulka inay yidhaahdaan wax jiraba maahanoo waxyi waxyi ahaanba inaysan u ogolayn baa la arkaa oo ay leeyihiin xadiidka nebiga dood furan dood baa ka furan kani waa aaxaad lama qaadanaayo kan caqliga ma gelaayo kan masaalixda adduunyada lama socdo ka adduunyadu waa hormartay waxaan lama socon karaan xadiidkii nebiga isagoo maqlaayo ka jeesanayo inta ka baxaayo xagee liibaan lagu arkaa marka walaa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale qaaluu yidhi samicnaa waan maqalnay walxaal hum iyaguna laa yasmacuuna aynan maqlaynin wahum laa yasmacuunadan maxay tahay wahum laa yantaficuuna bimaa samicuu min mawaacid اlqur'aan qur-aanka waanadiisa iyo waxyiga yacni sunnada rasuulka waanadeeda ma ku intifaacsanayaan ma rabaanna inay ku intifaacsadaan markaasay waxay leeyihin waa maqalnay bis war warkaaga waa maqalnay wadaado jooji bis warkaaga waa maqlay mana u socdo waay wahum laa yasmacuun ma ku intifaacayaan waa dhegaysanaya waa maqalnay bay leeyihin mana ku intifaacayan ina shara adawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun ina shara adawaabi xayawaanka dhulka ku socdo kan ugu sharta badan cinda allaahi ilaahay agtiisa ugu shar badan assummu waa kan xaqa ka dhagaha la albukmu ee afka la aflaawaha oo xaqa ka afla aladiina kuwa kuwa oo laa yacqiluuna aan garanaynin aladiina kuwa laa yacqiluuna aan garanaynin can illaahi ilaahay xaggiisa ka garan maayaan amrahu wa nahyahu amar alle iyo nahyi alle maba yaqaanaan diin dhan sharci shareecada ilaahay ma waxba ka garan maayaan dadka ugu sharta badan marka waa kuwa walow haddii calima allaahu alla uu ku ogaan lahaa fiihim iyaga dhexdooda khayran khayr uu ku ogaan lahaa la asmacahum waa maqashiin lahaa alle la asmacahum mawaacid alqur'aani wa cibarahu qur-aanka mawaaciddiisa iyo cibrooyinkiisa ayuu maqashiin lahaa markaasay dad wanaagsan noqon lahaayeen haddii alla uu khayr ku og yahay khayr maba ku ogaba alle wax khayra male waayo dadkaas ilaahay wuxuusan ogeyn ma jirto wax walba waa ogyahay ee marka waxay tahay haddiiba khayr inay u yihiin asal uu ilaahay ogyahay waa maqashiin lahaa tacbiirka weliba cajiib uu leeyahay walow calima allaahu fiihim khayran khayran waa nakiratun fii siyaaqi shardi tacumu khayr yar ha yaraado ama ha weynaado wax khayra hadduu alle ku ogyahay haba yaraadee wax wacdigou maqashiin lahaa yani kuwaani marka kuwa dhaqdhaqan waay oo eber ah walow asmacahum haddiiba uu maqashiiyo alle xaqa la tawallow way jeesa lahaayeen walxaal hum iyaga oo mucriduuna sii jeesanaya aayaddanna marka waxay aada u qaadaadhigaysaa dhulka waxa noolaha dhulka korkiisa ku socdo yaa ugu liito yaa ugu shar badan ilaahayna waxbowna barayaa waxaad moodaa laakiin innaga caqligeenna qaar badanoo naga mida caqligooda iyo aragtidooda gaaban oo maxduudka ah inay ayaga ku kala saarayaan sharta iyo khayrka iyagoon wax waxya cuskanaynin qof baad maqlaysaa weyn oo ku dhahayo yacni wuxuu leeyahay aniga cidi ibari mayso waxa wanaagsan iyo waxa xun cidda sharta wadda waa aqaanaa cidda khayrka wadda waa aqaanaa mana layga dhaadhicin karaa ninkaas agoonta taakuleynayo wax siinayo islaantaas yacnii agoonta biilayso oo dadka dhibaataysan wax u keenayso saa u naxariista badan ayaa naar gelayso oo shar badan aniga ma layga dhaadhici karuu leeyahay adiga oo marka noocee u fakerayo saas in la weydiiyo w markaad saa leedahay anuu la ima baraayo adiga oo noocee u fakerayo ma waxyigaad ku fakeraysaa ood fiirisay mase waxyiga adiga kuumaba qiimaysna aragtidaada gaaban mundalaq meel yar seerkal yar ayaad ku dhaqdhaqaaqaysaa ad ku fakeraysaa bis seerkalkaas wixii ka bannaanka ah in lagala hadlo xataa ma ogolid dadka qaar in lagala hadlo xataa ma ogola maya maya maya uu leeyahay waxaas haddaad kun shay aada isu keentana kaa yeeli maayo oo haddaadan yeelaynin adiga maxaad ra'yigaaga dadka ugu soo bandhigeen marka haddaad adiga ra'yiga dadka aadan u ogolayn in lagula niqaasho xataa waxaa la yaabla qaarkood ma ogolaba xataa in lagala niqaasho arrintaan yaa ugu shar badan haddii la yidhaha koonka qofkii ilaahay ku kufriyey oo ilaahay ka jaahil ah oo sharciga ilaahay ka jaahilkaa dadka ugu shar badan oo aan innaba haba yaraatee aan xagga alle amar iyo nahyi midna aan ka ka haynin kaasaa dadka ugu shar badan aayaddaanna ilaahay sidaasuu ku yidhi isla suuradda alla wuxuu leeyahay ina shara dawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun ina shara dawaabi cinda allahi aladiina kafaruu marka qur-aanka waa rumaysanahay haddaad leedahay wax ka daba hadlin qur-aanka inaad tiraa aniga aayadda iga dhaaf aayadda kama hadlaayo haddaadan aayadda ka hadlaynin yaad ka hadlee marka wax kale miyaad ka hadleen ilaahayna hadduu leeyahy dadka gaaladaa ugu shar badan adigana ayagaa ugu fiican aad taagan tahay so waxaad ka hadlaysa aayadda qur-aanka uso waana jiraan dad qur-aanka qalooc ka gogoobo ka raaraadiyo oo meelaha marka jihaatu tawaasulka iyo social media iyo waxaa soo dhigan aayadaasaan tiri waaqic waasaan aayadaasaan tiri sint scientist hebel saan uu yidhi aayadaasaan tiri waxaana technologygaana soo kordhay ahbaliin dad ah waayo haddana haddaad fiiriso qaar baa waxay ku leeyihin roobka waaba la samayn karaayeen in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgaytha ilaahaa roobka soo deji eddadaaba sameeyay kuleeyihin madar sinaaciya sooma aadan arkin madarka sinaacigaa muxuu ma biyay gacantooda ku wataan dadka samaynayood leedahay waa biyihii dhulka ku jiray ee roobka ku yimid waay wuxuu sii daynaya uu afaf yaryar intuu u sameeyey sidaas u baahinaya maxay tahay jahliga intaas la eg roobaa dad sameeyo gaaladii jaahiliinta xataa waxas ma dhihi jirin waxaadna dareemaysaa dhulka marka uusan roob ka di-in muddo dheer markaunan ka di-in waa engegaa biyaha dhulka xataa waa gurayaan waraha waa gurayaan dadka meesha uu roob la-aantu ay ka dhacdo ama ha ahaato dal hormaray ama yownan ahaanin dhibaato iyo abaaraa laga soo sheega daraawd iyo engegaa jiro ayay leeyihiin beri waxaan xasuustaa gaariga qofkii gaari dhaqaayo la ganaaxayo meelaan joogin sababtana waxay ahayd biyo la-aanaa dhacday roob ma di-in biyo la-aanaa dhacday engeg iyo qaleyla laga cabsanaa bay leeyihin marka qof biyo khasaari kara ma leh hadday roob samaysan karaan may iska keensadaan mar allaala markay rabaan yani dadka wax magaradka amaa been loo sheegaan intay iska dhigaan scientist scientistayaal intay iska dhigaan waxaas waa kadib iyo been waxuu la mid yahay ninkii yidhi oo kale sindiiqa ahaa ee yidhi anigu ilaahay wuxuu abuuro kale waa abuuri karaa sameeyaa la yidhi markaasuu yidhi isuga dhowr maalmood markaasuu intuu qashin iyo saxaro iyo meel ka buuxiyo isku daboolay ayuu muddo meesha ku qamiiriyey markaasuu yidhi kaalay haddaan idin tusaa wixii aan abuuray wuxuu rabaa inuu yidhaha tixsiga meesha ku dhashay anaa sameeyey sugaa la yidhi marka ha furin meeshaan waxa kuugu jira oo aada abuurtay tiradooda sheeg meeqax baa ku jirtaa la yidhi ma aqaanu yidhi adiga ma abuurinaa la yidhi marka maxaad beenta u sheegeen zanaadiqatu zamaanna kuwaasoo kale wa zanaadiqada zamankan joogta oo qur-aanka qallooca ka raadiso noocaas oo kale waa marka soomaalinimona ma galaan dadnimona ma galaan kuwaas qof muslina you shinsanin kuwaas waayo nin qur- qur-aanka ilaahay waa kalaamka alla waayo laa yaatihi lbaailu min bayni yadayhi walaa min khalfih qof qur-aanka ku cayaarayo uma dul qaada karno qofka ku dhahayo ha lays xakameeyo ha lays dejiyo kana qur-aanka ha caayo adigana iska agjoog ma la yeeli karo saas yani qofku ama yacni hawaabidii ummaddan ay lahayd inuu ku cayaaro sax maaha hadduu waddankan ku cayaarayo waxaa la leeyahay war waddanka ha laga celiyo waddanka ha loo dhinto waddanka kaytow kayta ha la yeelo ayaa la leeyahay diinka ilaahay ma waddankuu ka liitaan qofku diin la-aan ma noolaa karo laakiin haddii waddankiisi ay dhib u dhib ku haysto ardullaahi waasica meelo kaleu tegi karaa laakiin diin la-aan adigu ma noolaa kartaa waxaas aan iska ilaalino balaayadaasaa marka aada u tiro badan waxaana bawaabo iyo irid u ah iridda laga galana waxaa waaye daacada rasuulkao laga tago ama la fududaysto xadiidka nebigo wax yar laga soo qaado halkaasay ka bilaabataa sandaqada iyo balaayada walaa takuunuu ha ahaaninina walow calima allah ina shara dawaabi ina shara dawaabi xayawaanka ama waxa dhulka ku kutubayo kan ugu sharta badan cinda allaahi alla agtiisaa layidhi allaha khaaliqu hada alcown agtiisa kuwa ugu sharta badan assummu weeyaan kan dhagahala oo xaqa ka dhagahala albukmu afla ee xaqi ka afla oon xaq ku hadlaynin hadduu dhawaaqana xaqi ku hadli maayo haddii kalena waa ka dhagalayahay xaqa ma maqlaayo aladiina kuwa oo laa yacqiluuna aan waxba garanayninoo can illaahi ilaahi xaggiisa aan waxba ka garanaynin amrahu wa nahyahu amar alle iyo wax alla reebay wax ay garanayaan male isu taagan yihiin walow calima allaahu alla hadduu ogaan lahaa fiihim iyaga dhexdooda uu ku ogaa lahaa khayran wax khayra uu ku ogaan lahaa la asmacahum waa maqashiin lahaa alle wacdiguu maqashiin lahaa walow haddii asmacahum uu fahamsii lahaayo maqashiin lahaana walow asmacahum ay walow afhamahum dalika hadduu wacdiga fahamsii lahaa xataa yaclamuu say u gartaan wayafhamuu ay u fahmaan xataa hadday taa dhacdo latawallow way jeesa lahaayeen walxaal hum iyaga oo mucriduuna kuwa jeesanaya xaqa ka jeesanaya yaa ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istajiibuu ajiiba lilaahi alla ajiiba walirasuuli rasuulka ajiiba idaa haddii dacaakum uu idin yeero rasuulka uu idinkugu yeero limaa yuxyiikum limaa kii yani limaa waxa yuxyiikum idinka idin nooleynaya islaamnimada waay marka waxa nooleynaya ay lilislaami waclamuu ogaada ana allaha alle yaxuulu inuu teedaayo uu xijaab dhigayo bayna almar-i qofka iyo wa qalbihi iyo qalbigiisa inuu kala xijaabayo oo qofka marka xaqiiba uunan garanaynin towfiiqdana uu seegayo wa annahu ogaada alle tuxsharuuna in la idiin kulminayo ileyhi ila llahi allah intii kaa la idiin kulminayana ogaada ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istajiibuu lilaahi alla ajiiba walirasuuli rasuulka ajiiba idaa haddii dacaakum uu idinkugu yeero limaa yuxyiikum liladii kii yuxyiikum idin nooleynaayo idinka marka laamkaani limaa yuxyiikum dacaakumna waa lagu tacallujin karaa waa sida hadda aan ku wadnay idaa haddii dacaakum uu idinkugu yeero limaa kii idinkugu yeero dacaakum aan ku tacallujin waxaa kaloo lagu tacallujin karaa istajiibuuda laamkana markaas bimacnaa ilaaw oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa istajiibuu lilaahi alla ajiiba walirasuuli rasuulka ajiiba idaa goortii dacaakum rasuulka uu idin yeero limaana ku ajiiba waay marka limaa ku ajiiba yuxyiikum idin nooleynaayo ku ajiiba markaana istajiibuu baan ku tacallujinnay laamka markaas ilaa baan ka laqbaynaynaa si hal caamil laba xarafoo isku mid ah aan loogu tacallujinin kii hore marka lilaahidana waa ku tacalluqay ma ogtahay limaadan dambana ilaa maa yuxyiikum aan ka laqbaynayna waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu teedaayo bayna almar-i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa yacnii bayna alkaafiri waaliimaan gaalka iyo iimaanka ilaahay waa kala teeday waalmu'mini waalkufri mu'minka iyo kufrigana allah kala teedayo macna saas waayo macnaha kalena yaxuulu bayna almar-i wa caqlihi ilaahay haddaad alleh rasuul ajiibi weysaan caqligaaga iyo adiga yaa ilaahay waa idinkala teedayaa garashadii iyo iyo nafsadaadii buu kala kala teedaa falaa yadrii maa yacmal wuxuu samaynayaba ma garanayo markaas mujaahid baa sidaa ku fasiray waana ciqaab ka dhalanayso markaan alleh rasuul la maqlin warkooda daa allahi rasuul warkooda aadan maqlin qalbigaaga wixii kuu maslaxo ahaa ma garanayo markaas waayo ilaahay baa xijaab dhex dhigaya adiga iyo qalbiga aada ku garanaysa wa annahu ogaada alle tuxsharuuna in la idin ururinayo ileyhi isaga xaggiisa la idin kulminayo wa annahu marka damiirka allaan u celinaynaa markaas wa annahu ilayhi tuxsharuun damiiru shanina waa laga dhigi karaayo waclamuu ogaada annahu shaniye tuxsharuuna waa la ydin kulminayaa ilayhi ila llahi aa la ydin kulminayaa in alla laydin kulminayo shanigu uu sidaa yahay ogaada wataquu ka dhowrsadoo ka cabsada fitnatan fitno ka cabsada fitnada oo laa tusiibanna aan asiibaynin oo aan ku dhacaynin aladiina kuwii dalamuu dulmi falay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin khaasatan isaabatan asiibid asiibidda oo khaasatan gaar ah ama khaasatan maksuusiina xaal ay yihiin kuwaasi kuwa la gaar yeelay kuwaa dulmiga falay waclamuu ogaada ana allaha alla shadiid ulciqaabi ciqaabkiisu inuu adag yahay wataquu ka cabsada oo ka dhowrsada fitnatan fitno fitnada oo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay minkum xaalay idinka idinka mid yihiinna kuwa khaasatan maksuusiina xaalay yihiin kuwii gaar ah marka khaasatan waxaan ka xaalaynaynaa aladiina dalamuu yacnii musiibadaani ma ku dhacayso oo keliya kuwa dulmiga falay si gaara uguma dhacayso ayaga keliya bal waa idin camime waana midda nebigu sal ll l slam habeen habeenada ka mida intuu soo baxay uu yidhi markaa weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi ya'juuja wama'juuja midlu haadihi maada unzila alleylata min alfitan alla maanta waxaa fitan ee khasaa-in lasoo dejiyay badana carab halaag baa u sugnaaday shar soo dhowaatay buu halaaga uga sugnaaday yaajuuj iyo maajuuj xijaabkoodii baa intaanoo kale laga furay markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi zaynab ay ku tiri anahlaku wa fiina asaalixuun ma halaagsamaynaa annagoo dad wanaagsan ay nagu jiraan nebigu wuxuu yidhi nacam haa idaa kahura alkhabar xumaantu hadday badato haa kulligii waa halaagsamaysaa hadhow marka nin iyo niyadiisa waa lagu soo bixina aakhirada laakiin halaagan adduunyada waa camimayaa markaas saa darteed marka xumaanta la reebaayo wanaagga la faraayo adaa isu danaynayo qabla kulli shay waayo hadday xumaanta dadka ku faafto ku badato ku badato oon la celi karin oon la celinin masaa'ibta timaado kulligan waana wada saameynay qof saalixa xataa hadduu doono ha joogo meeshaas ayb maantana waad arkaysaan xumaantu siday u badatay macaasidii iyo fisqigii yacnii wuxuu noqday shaa jidadkii oo dhan waa camimay meel walba xumaan baad ku arkaysaa qalbigaagu uu la gubanayo ishaadu aynan arki karin ayaad arkaysaa dadkii dhallinyarada ahaayo meel xun kusii socdo un iyo yacnii fursado marka loo furaayo oo lagu ha lagu hallaynayo ayaad arkaysaa wax haddana markaa dad waaweyn iyo dad isxilqaamo isku duuban oo wax qabanayana ma ujeedin marka annagana dembiga waxbaan ku leenahay marka innaga lafteenna dembiga waxbaan ku leenahay inta inta isdhahayso adiga kuma jirtid dembigaas ayaguna dhinac bay yay kaga jiraanoo waxay tahay in munkarku ay zuuli waayaan hadday dadkan maskaxdooda isku daraan inta fiican inta xun gacantooda waa qaba karaan waana meel fiicanna markaasi ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa imaanayso laakiin sida aan ku soconno iyo waxaan mustaqbalka rajeynayno si fiican maaha badda-aan waxa ka socdo yacnii ilaahay makhluuqaadkiisaan sidan u weyn makhluuqiisaan saa u weyn oo hal mar hadday soo fakato tabar aanan u haynin oo haddana fisqi ilaahay wuxuu ka caroonayo un lagu haayo ka waran suu ilaahay dulqaadkiisa ma ku tusaysa marka wax markaa yacnii wax ka celinayo oo suldo wax uga celinayana ma hayno oo yacnii bani aadamka qaar awoodday ka cabsadaan wax awood inta u sheegto ayaga iyo munkarka kala dhex gelayo oo ma samaynaysaan dhahayana ma hayno dadkii iyaga laftooda wax sheegayeyna intay isnidaamiyaan oo ishabeeyaan dadkaa inay xataa u caqli celiyaan ma hayno iyadana marka saan ku jirna ilaahay unbaa marka aayadda waadna haysataan ilaahay marka khido fiicanoo dadka ahlu daacadana ay ku cisoobayaan ahlu macsidana macsida ay uga ceshmayaan allah noo keeno waclamuu ogaa waclamuu ogaada ana allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu kuwa uu adag yahay weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam